gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka ayaa sheegtay inay howshoodu tahay inay dib u eegaan dhammaan qodobada dastuurka ku meel gaarka ee soomaaliya dodoreesa maryan cariif qaasim oo la hadlaysay idaacaddan v o eda kadib markii ay guddiga howshiisu bilaabeen maalintii shalay ayaa sheegtay in guud ahaan waddanka ay ka bilaabayaan wadatashi dadweyne ku saabsan dib u eegista qodobada haddii ay yihiin kuwo laysku raacsan yahay iyo kuwo kalaba wariyahayaga haaruun macruuf oo washington jooga ayaa goor dhoweyd kula xidhiidhay qadka telefoonka ee magaalada muqdisho dodoreesa maryan cariif wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka hawsha ay ka bilaabayaan annaga horta dastuurka kulligiisaa dib ugu noqonaynaa kulligiisaan fiirinaynaa qodob mid laysku raacsan yahay mid aan laysku raacsanayn labadaba waa fiirinaynaa maxaa yeele baarlamaanka dastuurka hadda wuxuu soo maray marxaladii koowaad uu soo maray oo ahayd in wixii af afka gaara lagu yidhaha assambleya constituent lagu yidhaahdo ay hore usoo ansixisay qaybtaas haddii aan dhaafno waxaa noo xarsan marxalad labaad iyo marxalad saddexaad marxaladan labaad waa tii baarlamaanka loo gudbinayay ee dastuurka baarlamaankuna ansixinayay intaana marka annaga baarlamaanka aana u gudbin oo ansixinta labaad aan la gaarin ayaa shaqadeena waxay tahay inaan kasoo shaqayno oo isku soo toosino oo wixii khilaaf ka taagan yahayna kasoo shaqayno waxaan khilaaf ka taagnayna keeno laftirkooda waa gartay qodobada n hadda aada loogu baahan yahay dadweynaha soomaaliyeed inay fahmaan dooduna hadda ka taagan tahay meelo ka mida waddanka waxaa ka mida nidaamka federaalka qaabkii loo samayn lahaa maamulo samaynta gobolada xuduudaha gobolada bal wax yar ka taaba kuwaa sidaad u abaaraysaan iyo sida loogu baahan yahy in deg deg baarlamaan go-aan uga gaadho qodobada qodobana in la cadeeyay u baahan yihiin qodoy qodobana jiritaankooda ayaa khilaaf ka taagan yahay marka qodobada in la macneeyo u baahan oo sida nidaamka federaalka loo fulinayo ah oo in la macneeyo in la cadeeyo si fiican in loo seexo u baahan waan qeexaynaa wax sida ku dhigan dastuurka oo xataa marmar isdiidayso qodobna aad si aad ku arkayso qodobkana qodob kalena si si kale aad ku arkaysidna waa iswaafajinaynaa haddaan iswaafajin weyno baarlamaankay shaqada u taallaa iyagaan option siinaynaa oo leenahay saanna waa jirtaa saanna waa jirtaa haddaan xataa option saddexaad siin weynana inaan baarlamaanka u dhaafna asiga isuu ka doodo inuu markaas go-aan ka gaaro waa garta waxaa jiray dhowaanihii la toddobaadyadii lasoo dhaafay dad siyaasadda iyo nidaamka federaalka soomaaliya aada ula socda qaarkood waxay ku teliyeen nidaamkan federaalka inuusan ka hirgelayn soomaaliya marka baarlamaanku hadda fursad ay haystaan intaan dadweynaha afti laga qaadin inay qodobka federaalka dib ugu laabtaan qaarkood waxay ku teliyeen in meeshaba laga saaro maxay kula tahay wallahi arrintaas dadka soomaaliyeed ay u taallaa dadka soomaaliyeed dee federaal inay noqdaan rabaan nooca federaalka inay taabtaan ay rabaan siday rabaan inay mataqaanaa wax u samaystaan ayagay u taallaa arrintaasna baarlamaankay u taallaa annaga waxaa noo taalla inaan siino baarlamaanka iyo ummadda soomaaliyeed isku sheegno sida ay u dhigan tahay siday ugu dhigan tahay dastuurka hadda say ugu dhigan tahay siday ku habboonaa lahayd inay ugu dhignaato kadibna waxaan yeelaynaa baarlamaankaan geynaynaa baarlamaankaa ka doodi doona shacabka soomaaliyeedna ayagay u taallaa inay dastuur inay qaataan federaal qaataan ama inaysan qaadanin nooca federaalka ay qaadanayaan siday inay u kala qaybsadaan rabaan iyo siday dhulkooda inay ka dhigtaan rabaan dadkay u taallaa dadkana waxaa ka wakiila baarlamaanka waa garta laakiin ma kula tahay nidaamka federaalku inuu kan u habboon yahay xilligan soomaaliya aniga ra'yi ma yeelan karo bacdimaa guddiga aan madax ka ahay dib u eegista arrintaasi ra'yi kama yeelan karo ra'yigayga waxaan baxsan doonaa insha allahu tacaala maalinta anoo baarlamaan fadhiyo la keeno ayaan sidee markaas la taa ra'yigayga baxsan doonaa laakiin hadda ra'yigayga wuxuu u ekaanaya mid meel uu leexsan ama dadka wareeginayo u ekaan karaa waa garta qodobada kale ee dib loo dhigay waxaa ka mid ahaa awoodaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay yeelanayaan iyo xuduudaha arrintan xuduudaha ma gobolladii hore ee siddeed iyo tobanka ahaa xuduudahooda ayaa lagu salaynaya mise xuduudo cusub baa la jeexaya sidee kula tahay arrintaa looga shaqayn karaa horta waxaa hadda lagu tashaday ilaa hadda taladu waa waxa waay gobolada sideed iyo tobanka gobol ha lagu saleeyaa la yidhi maxay aheyd gobolada isku biiri doona issaa israaci doona in marka xuduudo cusub hadda la jeexi doono iyo inaan kuwii hore lagu socon doono iyo waxaa sida loo fixi doono guddi xuduudaha ayaa la samayn doonaa oo madax banaan ayagaa arrintaas u sheegi doona shacabka soomaaliyeed waa garta maxaa keenay inaad dastuurka dhan aad dib ugu laabataan sixitaankiisa haddiiba qaybo laysku raacsan yahay intaan la isku raacsanayn miyaad ka bilowdaan hawsha dastuurka horta waxaa jira qaybo anagu aanan dibba ugu noqon karin oo dastuurka laftirkiisa diidaya u leeyahay intaas labada taaban karo waxaa kamid ah mabaadi'da guud ee qaranka sida midnimada gobonnimada awoodda shacabka diinta dalka xuduudaha jinsiyadda iyo wixii lamida qodobo dhowr oo waxaa jira dastuurkuba qorayo uu leeyahay maba taaban kartiinba marka kuwaas ma taabanayno marka qodobada caadiga wixii la rabaa laga taaban karaa wixii la rabaa wax laga sheegi karaa maxaa yeelay baarlamaanka ayaa wuxuu xaq u leeyahay dastuurkan dib intuu dib ugu noqdo hal hal haddana intuu uga ugu soo codeeyo inuu aqbalo kadibna isagoo haddana dhan oo kulli qodobadii oo dhan ku jiro mar labaad si oo oo oo talamar inuu haddana ugu soo codeeyo marka baarlamaanku xaq wuxuu uleeyahay inuu yidhaahdo qodob hebelba sidiisaan ku qaadanaynaa laakiin dhexdooda haddana baarlamaanku waa inuu u codeeyaa arrintaas haddana waxay xaq uleeyihin inay yidhaahdaan qodob hebel waa bedelaynaa oo saasaan u bedelaynaa haddana ayaga tala u taalla waayo annagu waxaan leenaha keliya soo jeedin iyo tala bixin iyo inaan ka tala bixino wixii si sharciyeynti toosinti sharciyeyneed keliya ayaan tala ku leenahay ma ogiye dhinaca siyaasadda talaba kuma lihinba howlo fara badan ayaa u xayiran dhamaystir la-aanta dastuurka maxay yihiin howlahaasi howluhu waxa waaye annaga annaga waa xayiranaha annaga hadda guddi ahaan laftirkeena waa xayiranahay shaqo fiican ma qaban karno ilaa laga sameeyo guddiga madax badnaa banaanaa ee dib u eegista dastuurka annaga xataa shaqadayna weli waa xayiran tahay marka in guddiyadii la sameeyo in haykalka dowladnimada la dhamaystiro in maxkamadii mataqaanaa maxay aheeday dastuuriga aheed la sameeyo in maxay aheed falooyinkii samay lahay guddiga samay lahay maxay aheeday xuduudaha in la sameeyo in guddiyada heshiisiinta iyo waxaas la sameeyo waxa dhan waa isla socdaan hadday kala qabyoobaan waxa dhan way wareerayaan marka dastuurka waxaa la rabaa shaqadiisa in la bilaabo iyadoo haykalka guud uu wada dhisan yahay oo markaan arrin meel uga baahano markiiba aan intaan orodno aan dhihi karno war arrintaasa ma haysatee maxaa kala ah
gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka soomaaliya doctoresa maryan cariif qaasimo iyadoo joogta magaalada muqdisho qadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga haaruun macruuf oo washington jooga